Star FM News.
duhur wanaagsan kulanti wacan dhegaystayaal qodobada warka duhurnimo aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah barasaab ku-xigeenka gaarisa oo la kulmay wafdi ka socday guddiga n c i c barasaabkii hore ee ismaamulka kakameega wiklif oparanya iyo labadiisa xaas oo xabsiga loo taxaabay waxaad kula dhegaystayaal maqli doontaan bangiga gaalfa oo xaruntiisa ugu weyn ee xaafad oo xaruntiisa xaafadda sili ugu weyn xarigga uga jaray suuqa cusub ee b b s xildhibaanno ambaareeyey weerar lagu dhaawacay wiil wakiilka haweenka ee ismaamulka kirinyaga wararka soomaaliyana waxaad ku maqli doontaan istaalka weyn ee burco la ballaarinayo iyo ciidanka xoogga dalka soomaaliya howlgallo ka wada aagga deegaanka wabxo iyo wararkii ugu dambeeyey dhankaasi caalamka waa duhur arbacaa taariikhdan ay ku beegan tahay saddex iyo labaatanka bisha sideedaad ee agast ee sanadka labada kun iyo saddex iyo labaatanka halka bisha islaamka ay sugan tahay toddobada bisha labaad ee safar sanadka waa sanadka kun afar boqol afartan iyo shan ee hijriga ee soo dhowaada barasaab ku-xigeenka ismaamulka gaarisa cabdi dhaqane ayaa la kulmay wafdi ka socday guddiga qaran ee isdhexgalka iyo mideynta shacabka ee n c i c waxaa wafdiga n c i c hogaaminayay cabdulcasiis cali faarax oo xubin sarakaha guddigan oo shalay gaaray magaalada gaarisa xubnaha guddiga n c i c ee ku sugan ismaamulka gaarisa ayaa eegaya xaaladda halkaasi kadib dhacdooyin ay dad ku dhinteen laga soo tabiyey dowlad deegaankaasi guddoomiye ku-xigeenka ismaamulka gaarisa cabdi dhaqane ayaa wafdiga n c i c uga warbixiyey tallaabooyinka maamulka dowlad deegaankaasi uu qaaday ee looga hortegayay dhacdooyinkii dhowaan lasoo tabiyey waxa uu soo dhoweeyey taageerada guddiga qaran ee isdhexgalka iyo mideynta shacabka ee n c i c ee ku aadan dib u heshiisiinta iyo geedi socodka nabadda ee hadda socda waxaa lagu soo waramayaa in barasaabkii hore ee ismaamulka kakamega wiklif obaranya iyo laba xaas uu qaba ayaa xabsiga loo taxaabay waxaana xabsiga u taxaabay ciidamada dembi baarista dalka gaar ahaan gudi qeybtooda qaabilsan gudiga waa qeybtooda qaabilsan anshaxa iyo la dagaalanka musuq maasuqa ee e a c c kadib markii mas-uulkan iyo labadiisa xaas lagu eedeeyey dambiye dhaqaale oo ay galeen intuu xilkan ama intuu hayay xilka guddoomiyaha ismaamulka barasaabka ismaamulka kakamega saddexda qof ayaa la qabtay maanta waxaana la horgeeyey dambibaarayaasha saldhigga booliiska ee xarunta e i c c ee magaalada nairobi wixii qodobka ka soo kordho dib ayaad kala socon doontaan bangiga galf ayaa maanta xarigga ka jaray xaruntiisa ugu weyn ee xaafadda islii ee deegaanka kamakunji ee ismaamulka nairobi xaruntan ayaa maanta laga furay suuqa weyn ee b b s ee xaafadda islii mid ka mid ah mas-uuliyiinta sare ee bangiga galf ayaa warbaahinta star la hadlay kadib markii xarigga laga jaray xaruntani
magacey waa elyaas cabdi waxaan ahay madaxa shirkadaha waaweyn ama waxaa loo yaqaana head of corporate banking ee bangiga gal african bank maanta waxaan furnay xarun cusub moolka ugu weyn east africa ama loo yaqaana b b s baan ka furnay xaruntan waxay ka xisaaban tahay xarumaha bangiga waana xarunta ugu weyn hadduu fiirisid yacni nidaamka loo hagaajiyey technologiga la isticmaalay wax kasta waa casriyeynay waxaan ku soo darnay adeegyaal fara badan markii baraanjo oo bangiga yacni qayb ballaaran ka qaadan hayso kobciis runtii hadduu fiiraysid bangiga horta wuxuu ka qaataa maalgelinta oo yacni dadka ra-iislii qayb weyn oo kula jiraa haddeertaana baranjigan oon gurigan u soo rarnay b b s waxay ka xisaaban tahay ina yacni maalgelinta ay sii ballaarisa hadduu fiirisid dhinaca haweenka adeega fara badan oo hataa damaanalaayaan bixinaa hadduu fiirisid guryaha adeega fara badan aan ka subinaa hadduu fiirisid gaarigadka ganacsatada idaala oo yacni bangiga ku xiran iyo kuwa kale oo ku yacni danaynaya inay kusoo darsamaan adeega fara badan baa iyo fursado fara badan oo yani nala shaqayn karaan runtii macaamiishu waxay uga dhigan tahay fursad cusub ilaan bangiga wuxuu soo kordhiyey farac cusub faracan hadduu fiirisid moolkan ay ku yeesha ganacsiga idaalo islii waxaa dhici karta yani boqolkii labaatan inuu moolkan ku yeela marka waxaan usoo kordhinay yani adeeg cusub oona yani sida ay ayaga doonaan ay heli karaan runtii walaal sidaan hore u sheegay bangiga adeega fara badan oo maalgelin loo bixiyaa qofka hadduu ka shaqaysanaya ganacsiga yaryar ganacsiga waaweyn gebdhaha dhalinyarada adeega fara badan aan qabnaa marka waxaan leenahay dadka ha soo dhawaadeena bangiga kusoo xirmeena waxaana yacni u ballan qaadahaynaa in ay ka faa'iidi doonaan la xiriirka bangiga hadday haweenay tahay hadday oday tahay hadday gabar tahay hadday wiil tahay yacni wax kasta oo qofka doonaya oo maalgelin ah ama adeeg bangi ah waan isku yacni meesha waan isku keena runtii mid ugu muhiimsan waxaan rabnaa adeeg inaan usoo dhaweyno macaamiishayna oo yacni ayakana usoo guureen moolkan midda labaadna yacni bangi ahaan waxaan doonaynaa baraanjigan inay noqoto baraanjiyaalka yacni faracyaalkayn ugu weyn waddanka hadduu firis islii yacni dhaqaalaha islii waa dhaqaalo weyna badan waana ballaaran yahay marka waxaan rabnaa inaan taas ka qayb qaadanno oo baraanjigan noqoto baraanjiyaalka ugu weyn bangiga adeegan digital banking dhahayna ama yacni qofka inuu asagu adeegto waxay ka macno tahay yacni mashiimo tax aan kusoo saarnay qofka wuu suubin karaa lacagta wuu dhigin karaa labaatan iyo afar saac security bay leedahay sabti iyo axad wakhtigu bangiga shaqaynayn iyo wakhtigu shaqaynaaba inuu yacni layn gashid oo dad sugtid waa ka kaaftoomi qofka mashiintana yacni dad oo adeega a jirto oo qofka tusaya sidii loo isticmaalo marka qof kasta waa kusoo dhawaynaynaa waana adeegay jeclaan doonaan hadday isticmaalaan waxaan leenahay kusoo dhowaada xaruntayna cusub oo islii moolka b b s runtii b b s qayb weyn ay ka qaadatay horumarka islii yacni islii waxa lagu aqaani jiray guryo gagaaban iyo guryo cariiri ah maadaama uu fiiris yacni moolkan sidii loo dhisay nidaamka shirkadaha joogo marka waxaan leenahay ha kusoo xirmeena bangiga hana ugu baahay beeleena adeegada aan aan soo saaran dhanka kale wakiilka deegaanka hoose ee waqooyiga islii axmed qadar dabar oo munaasabadan ka qaybgalay ayaa bangiga galb ka codsaday inuu ka qayb qaato nadaafadda iyo bilix soo celinta xaafadda islii
waxaan soo dhaweynaynaa bangiga galf african bank bangii shareecada islaamka raacsan ee dalka ka shaqeeyo isaga iyo laba bangi oo soomaaliyeed baan leenahay bangigeena bangi hadda nagu cusub maaha waa bangi xaafadii hore ugu yaallay aan soo dhaweynayna mar labaad waxaan aad ugu mahadcelinaynaa sidaa fursadda ee dadkeena soomaaliyeed ay shaqada u siiyeen sidii guddoomiyaha bangiga ee halkan b b s ka moolka cusub hadda la furaayo iyo shaqaalaha fursadaha ayna siiyeen waxaan kaloon insha allahu ka codsanaynaa inaan wada shaqayno bilic soo celinta xaafadda islii aan ka wadnana garab weyn naga qaataan xaafadda way kobacday xagga horumarka xagga ganacsiga xagga dhaqaalaha aad bay u kobacday waxaana aad ugu faraxsannahay in dowladda hoose iyo dowladda dhexe ee wada shaqayn weyn naga dhexayso aniga iyo walaalkii xildhibaanka yuusuf xasan dowladda sare hadda wadooyinka waaweynaa oo noo dhibnaana waa dhammaystiraynaa kun iyo afar boqol oo nal iyo wadooyinka yareerka ahaa ee fida ruuska iyagana waa dhammaystiraynaa hadda waxaan afar wado sebenka minami road baroa waa u dhow hadda way dhammaystiran tahay taaga laasiya kuwa dhimanna waa dhammaystiraynaa dowladda sarena way noo dhisay xaafadana insha allah waxaan rajaynaynaa in sanadaha soo socda ee aad u kobacda bangiga golf african bank ee bangii ka qayb qaatay kobacda ganacsiga ee xaafadda soomaaliyeed ugu weyn dunida dhan xaafadda islii inay kobacdo aad iyo aad aan ugu faraxsannahay soo dhowaada aan leenahay midkan iyo mid ka badan furta aad aan idiin salaamay
kaasi wuxuu ahay wakiilka deegaanka hoose ee waqooyiga islii axmed qadar dabar qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka dalka ayaa cambaareeyey dhibaato loo geystay wakiilka haweenka ee ismaamulka kirinyaga injeri mayna xilli ay kormeereysay mashruuca biyaha ee dowlad deegaankaasi waxay mudanayaasha doonayaan in baaritaanada dhacdadan la xiriira la dadejiyo xildhibaanada ayaa ku andacooday in koox xulafo la ah barasaabka ismaamulka kirinyaga anway guru ay weerareen wakiilka haweenka ee dowlad deegaankaasi ayna dhaawaceen wakiilka dumarka ee ismaamulka kirinyaga ayaa waxa uu dhaawac halis ah ka soo gaaray madaxa iyadoo loola cararay qeybta marxaladaha deg dega ee isbitaalka nairobi hosbitol afhayeenka golaha qaran ee xeerdijinta ee dalka moses watangula ayaa ugu baaqay hogaamiyaha aqlabiyadda baarlamaanka dalka kimani junga uu dabagal ku sameeyay arrintan si shakhsiyaadka dhacdadan ka dambeeyey la horgeeyey sharciga mister jungwa ayaa dhanka kala cambaariyey dhacdadan isagoo ugu baaqay hay-adaha baarista ee ay quseysa arrintan inay xaqiijiyaan in shakhsiyaadka dambiilayaasha gacanta lagu soo dhigo sidoo kale hogaamiyaha siyaasiyiinta laga tiri badan yahay ee baarlamaanka dalka obiyo wandayi ayaa ugu baaqay hay-adaha dambi baarista inay u yeeraan barasaabka ismaamulka kirinyaga anway guru si arrintan wax looga weydiiyo waxa uu ku eedeeyey anway guru in weerarka lagu dhaawacay wakiilka haweenka ee dowla deegaankaasi ay ayada ku lug leedahay haatanna dhankaasi mandheera gudoomiyaha dowladda dhexe ku matalay ismaamulka mandheera amos mariba ayaa ka hadlay rabshado dhowaan ka dhacay waqooyiga dowla deegaankaasi cabdiqafaar cumar ibraahim ayaa qodobkan faahfaahinaya
gudoomiyaha ammaanka u qaabilsan dowladda dhexe ismaamulka mandheera amos mariba oo shalay hadal ka jeedinayay munaasabad lagu soo dhoweynayay madaxa cadaaladda dalka ayaa ka warbixiyey xaaladda ammaanka ismaamulka mandheera guddoomiyaha ayaa si gaar ah uga hadlay xiisad maalmihii ugu dambeeyey ka soo cusboonaatay degmada raamu ee waqooyiga ismaamulka amos mariba guddoomiyaha ammaanka ayaa ugu baaqay odayaasha iyo waxgaradka beelaha deggan waqooyiga ismaamulka in la dejiyo xiisadda islamarkaana nabadda laga wada shaqeeyo Kwa hivyo hii itatusaidia sana wazee. Kile ambacho ningewaomba tafadhali, wakati mnaingia kwa, kwa mpango huu, tafadhali muondoe mambo ya clanism ndani. Mjue kwamba nyinyi mtakuwa wahudumu wa mahakama. Uamuzi mtakaopitisha sio uamuzi wa clan, ni uamuzi ambao mara nyingine mahakama itauangalia na iuchukue kama uamuzi wa mahakama. Ningewaomba kwa hivi sasa, tuko na mizozo kadhaa. Moja ya mzozo ambao uko wa clan ni upande ule wa Ramu, area inaitwa Slaughterhouse. Mimi ningewaomba wananchi, najua wazee mko hapa, muongee na watu wetu. Sultan, naona umekaa huko, Sultan ya, ya Gare yako huko, najua Sultan ya Degodia yako hapa, najua Sultan ya Murure iko huko. Nyinyi ni kama watoto wangu, mimi sitapendelea mtu. Mwambie hao watu wenu waondoke pale taratibu, mpango ufanywe badala ya kung'ang'ania na kisha kujifanya kila mtu anasema huyu ndio mbaya, huyu ndio mbaya. So nawaomba tafadhali, tusuluhishe huo mzozo, na mheshimiwa gavana ako hapa, tumeongea naye. Njia yoyote mtahitaji kuona kwamba umesuluhishwa kwa njia ambayo itapendeza kila mtu, tutaitekeleza. Lakini mtu atakayechochea ghasia, mimi sita sita kuchukua hatua.
cabdiqafaar cumar ibraahim cabdiqafaar habi warbaahinta star ismaamulka mandheera cabdiqafaar oo mahadsan yahay oo warbixintaasi ka soo diray ismaamulka mandheera weli dhegeystayaal qeybta wararka kenya ayaynu ku guda jirnaa dowladda dhexe ayaa bilaab ayaa dooneysa inay laba jibaarto canshuurta laga qaado macdanta laga keena dal- dalalka shisheeye ama wadanka dibaddiisa waxaa arrintan maanta shaaca ka qaaday wasiirka wasaaradda macdanta iyo kheyraadka iyo arrimaha budaha ee dalka saalim vurya maruu arrimahan ka hadlay xilli uu maanta ku sugnaa ismaamulka mombasa ayaa waxaa hadaladiisii ka mid ah asi iyo mas-uuliyiin kale
na ndio maana tumesema kwamba artisanal miners wote katika Kenya ambao sasa ni kama zaidi ya milioni moja tutawaweka katika vyama vya ushirika, tuwatengee sehemu zao za kuchimba migodi ili kusiwe na athari zile ambazo tunaziona sasa.
tunashirikiana na makanisa uh, katika 31 counties sasa, na kwa sasa hivi tumekuja kusherekea makanisa kwa ubunifu wao na ile kazi wanafanya wakisaidia watoto na vijana katika kukua kimaisha na pia kiroho.
haddii aan codkaasi halkaasi uga gudbay intaanan wararka soomaaliya u gudbin barasaabka ismaamulka tranzoia george natembeya ayaa loo ansixiyey inuu noqdo ku-xigeenka hogaamiyaha xisbiga d a b kenya islamarkaana xisbigaasu uu leeyahay ama uu hogaamiyo eugin wamalwa natembeya ayaa ballanqaaday inuu soo afjari doono arrimaha la xiriira ee qabyaalada ka dhex jirta xisbigaasi halka madaxda xisbiga ay sidoo kale ballanqaadeen inay xoojin doonaan xisbiga si ay u qabtaan hogaan kale oo doo- oo xisbigan hogaamin doono waxaa marka ugu horeysa hadlaya hogaamiyaha xisbiga d a b kenya eugin wamalwa aan dhegeysana
kama ANC kama KANU na tuliwashinda kutoka kwa vyama karibu tisini tukaja tukawa nambari tano Kenya hii in less than a year.
huyu mheshimiwa George ataongezea mengi. He is going to add value kwa leadership ya chama yetu. Nataka kuhakikishia sisi tutatembea na wewe, ile mawaidha mpya utaleta, a new broom. Nasema namna gani? New broom inafagia kushinda, eh, sweeps better eh? Now this is the new broom.
kwamba tutajenga chama kuanzia mashinani, chama ambacho kitakuwa very strong. Vile party leader amesema ni chama kipya tu, ni changa, lakini kimefanya mambo, si ndio? Tutaendelea kufanya mambo makubwa makubwa. Sisi tunaamini katika demokrasia tutapatia kila mtu ambaye anakaa hii Trans Nzoia ambaye ako na nia ya kusimama kwa chama chetu asimame kwa chama chetu na awanie kile kitu ambayo, kiti ambayo anataka.
boqol iyo lix dhibic eber star f m muqdisho shabeellada hoose iyo shabeellada dhexe
haatan haddii aan eego wararka dhankaas iyo soomaaliya hantidhowraha guud ee dowladda soomaaliya axmed ciise guutaale ayaa ku eedeeyey maamul goboleedka soomaaliyeed ee puntland inuu xaraashay qaar ka mid ah xeryihii ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed ee gobolka mudug hantidhowraha oo warbaahinta kula hadlay magaalada muqdiso magaalada muqdisho ayaa sheegay in maamulka puntland uu labaatan milyan oo dollar ku gatay laba ka mid ah xeryahaasi oo lagu kala magacaabo warshadii kabidda iyo xerasinaay oo ku yaala magaalada gaalkacyo waxa uu sheegay in lacagta ka soo baxday labadaasi xero in lagu daray mashruuca dhismaha degada waa takada garacad hantidhowraha ayaa sheegay in dhaqaalaha lagu iibiyey labada xere ay yihiin dhaqaale ay leeyihiin ummadda soomaaliyeed loona baahan yahay in lagula xisaabtamo maamulka puntland hantidhowraha ayaa intaasi ku daray in gacanta dowladda ay ka maqan yihiin in ka badan afar boqol oo ah hanti maguurto ah waa afar boqol oo milyan oo hanti maguurto ah kuwaasoo uu ku tilmaamay inay gacanta ku hayaan hay-ado gaar ah ururo shakhsiyaad ah hadalkan ayuu hantidhowraha ku sheegay awaamiir uu soo saaray oo ku socotay hay-adaha dowladda isagoo sheegay in hay-ad aan dooli ahayn aan loo ogolaan doonin inay maamusho hantida iyo mashaariicda dooliga ah ayagoo aan ku jirin heshiis cad oo arrintaasi ku quseeyo hadalka hantidhowraha ayaa ku soo aadaya iyadoona dalka soomaaliya shakhsiyaad haatan loo maxkamadaynayo musuq maasuqa afhayeenka waa afhayeenka booliska dalka soomaaliya sadiiq doodisho ayaa ka hadlay weerarkii xalay ay kooxda al-shabaab ku qaadeen degmada kaxda wuxuu taliyaha booliska ama afhayeenka booliska soomaaliya uu sheegay in saddex askari askarta ay kaga dhaawacantay weerarkaasi maruu arrimahan ka hadlay afhayeenka booliska dalka soomaaliya ayaa waxaa hadaladiisii waxaa ka mid ah
legnimo ah oo xalay khawaaristu ay ku soo qaaday saldhigga booliiska degmada kaxda xalay kowdii iyo konton daqiiqo abbaare labadii saq dhexe labadii oo toban daqiiqo dhiman ayay khawaaristu weerar naftahallegnimo ah ku soo qaaday saldhigga booliiska degmada kaxda ee gobolka banaadir khawaarista ayaa weerar ku adeegsatay gaare ay ku soo rareen walxaha qarxa kaasoo ujeeddadooda ahayd inay ku dhibaateeyaan saldhigga booliiska iyo xaafadaha kale ee agdhow ee dadka shacabka ah ee deggan goobtaas qaraxaas ay khawaaristu u soo adeegsatay gaariga walxaha qarxa kadib waxay soo weerareen saldhigga oo ay u isticmaaleen in ay weerar toosa ku soo qaadaan hase yeeshee ciidanka howlgalka ciiltire ee ciidanka booliisiya militaaro ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed iyo ciidanka booliiska soomaaliyeed oo saldhigga heegan ku ahaa ayaa khawaarijtii la falgalay iska caawiyey iska caabiyey weerarkii naftahallegnimada ahaa ee khawaaristu ay saldhigga booliiska ku soo qaaday khasaaraha goobta ka dhashay ayaa ah dhimashada laba askari oo ka mid ah ciidankii halkaa khawaarijta kula falgalay oo ka difaacay iyo dhaawaca saddex kaleeto oo dhammaantood ahaa ciidankii ubabac dhigayey khawaarijta weerarka soo qaaday khasaaraha kale ee dadka shacabkaa soo gaaray ma jiraan wax khasaaro ballaaro dadka shacabkaa soo gaaray laakiin keli ah xaafadihii ama guryihii ku dhowaa saldhigga ayaa rasaastu dadka shacabka ugu tagtay sidaas daraaddeed laba qof ayaa dadka shacabka ana dhaawac fudud ka ah oo rasaastu ay gaartay waxaan ilaahay ka baryaynaa inuu inta shahiidana u naxariisto inta dhaawacana ilaahay noogu boogadhayo dhanka kale ciidamada saldhigga ku sugnaa waxay jab xoog leh gaarsiiyeen khawaarijtii oo isugu jira dhimasho iyo dhaawacba waxaan u tagnay goobihii khawaarijtu ay ku baxsadeen oo ay dhaawaca iyo maxay ahayd ay meydadkoodaba ku jiiteen waxaa xusid mudan oo bointigu ugu dambeeya oo aan maanteeda la wadaageenna ay tahay ujeeddada ay khawaarijtu weerarka u soo qaaday iyo weeraradii kaleoo kan la halmaalay waxay ahayd in ay attentionka weerarada goobaha furimaha iyo bannaanka magaalada looga qaaday iyo jabka xooggane ciidamada xoogga dalka iyo ciidamada kale qalabka sida jamhuuriyaddu ay gaarsiiyeen in ay attentionka dadka u soo jeediyaan in weeraradaas culayskooda looga qaado laakiin waxaan u sheegaynaa khawaarij iyo inta la halmaashaba in weerarada ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed iyo ciidamada kale qalabka sida jamhuuriyaddu ay ku baacsanayaan kaymaha iyo furimaha oo uu horboodayo ama horkacayo madaxweynaha jamhuuriyaddu doctor xasan sheekh maxamuud aysan marna maxay ahayday niyajabin doonin oo maxay ahayday weeraradaas siday u socdaan iyo dhulalka laga xoraynayo iyo deegaamadii iyo sistamka khawaariijta dalka looga sifaynayo uu halkiisa ka socon doono weerarada nafta haleegnimada ah ee ee duqonnimada ah ee fulaynimada ah intay meel ku soo weerar ay cararaan aysan hor istaagi doonin weecini doonin weecini karin weerarada khawaarijta lagu hayo biidni illahi albaari gabagabada sanadkan ama sanadka xiga waxaan rajaynaynaa biidni illahi albaari in khawaarij dalkan laga xoreeyo oo soomaaliya oo aag khawaarijta ka cagan ayna noqoto insha allah magaaladana waa ku baacsanaynaa baadiyahana waa ku baacsanaynaa khawaarij si kasta oo loola dagaalami karo waa loola dagaalamay instructionkaas iyo guidancekaas ay dowladdu qaadato ee madaxweynuhu hormuudku ka yahay ayaa dhammaanteen qayb ka wada nahay khawaarij waxaan u sheegaynaa gabalkoodu waa dhacay ummadda soomaaliyeedna intaa ha u ogaadaan wabilaahi towfiiq وماسنتين شركة جرائدنا ما أنت تاسو سابسيهاي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kaasina wuxuu ahaaya fayeenka booliska dalka soomaaliya sadiiq aadan doodishe ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed oo kaashanaya dadka deegaanka ayaa saacadihii lasoo dhaafay waxay howlgallo culus ka sameeyeen qeybo ka mid ah gobolka galguduud ee bartamaha dalka soomaaliya halkaas oo dhowaanahana ciidanku ay ka sameynayeen howlgallo joogto ah sidoo kalena deegaano dhowr ah ay shabaabka kala wareegeen guutooyinka danab iyo cali bin abidaalib ee xoogga dalka soomaaliyeed ka tirsan ayaa si gaara u fuliyey howlgalkaasi saraakiisha ciidanka horkacaya ayaa sheegay inay burburiyeen miinooyin dagaalyahanada al-shabaab ku aaseen magaalada wabxo oo ay doonayeen inay shacabka iyo ciidamada qaranka ku dhibaateeyaan waa siday hadalka u dhigeen ciidanka xoogga soomaaliya ciidanka xukuumadda dowladda soomaaliya ayaa ku guuleystay inay soo saaraan miinooyinka islamarkaana burburiyeen iyagoona xaqiijiyay ammaanka magaalada waabaxo ee gobolka galguduud sida uu warbaahinta ciidamada qalabka sida u sheegay taliya ku-xigeenka guutada lix iyo tobnaad ee komandoska ee danab gaashaanla sare maxamed sheekha weli dhegeystayaal qeybta wararka soomaaliya aynu ku guda jirnaa haatanna dhankaas iyo somalilan madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan gudoomiyaha hay-adda samfalka ewada ayaa dhagax dhigay dhismayaal lagu soo kordhinaya isbitaalka weyn ee magaalada burco kaasoo hiirgelinaysa hay-adda ewadda sheekh aadan xasan saciid oo ah gudoomiyaha hay-adda ewadda ayaa faahfaahin ka bixiyey dhismayaasha la dhagax dhigay ee lagu soo kordhinayo isbitaalka weyn ee magaalada burco
allayaal maanta ilaahay mahaddii waxaynu dhagax dhignay oo fadliga ilaahay subxaana wa tacaala madaxweynihii waddanku inoo dhagax dhigay dhakhtarka weyn ee burco ay iwaada ka fulinaysay dhismaha tromacare and intersef unit oo loogu talagalay dadka aad iyo aad ma garanaysaa xaaladoodu ay u adag tahay ee markii hore ilaa iyo hargeysa loo qaadi jiray riboorkana lay sheegay in dad fara badani ay jidka ay ku dhiman jireen ayaa fadliga ilaahay in halkan aan uga samayno ayaa ilaahay idankiis maanta madaxweynihii waddanku inoo dhagax dhigay waa ilaahay mahaddii mashruucaasi wuxuu daba socdaa mashaariicdii ay iwaada ay bixinaysay markaa waa mashruuc caafimaad weeyaan oo baahi weyn ay sida lay sheegay dhakhtarku uu u qabay maantana waxaynu la kulannay iyadoo madaxweynihii waddanka uu dalka joogo saasuu inoogu dhagax dhigay halkanna waxaa ila jooga magaranaysaa agaasimihii magaranaysaa hosbitaalka iyo isuduwihii isaguna magaranaysaa caafimaadka ee gobolka iyaguna way ka warrami doonaan baahida taalla ee loo qabo marka waxaan cid walba ku boorinayaa in laga qayb qaato oo waxyaabaha caafimaadka iyo mashaariicdii kale oo dhanna waan wadnaa oo way garab socotaa laakiin caafimaadkuna waxa weeyaan qayb fara weyn ayuu ka qaataa waa nolosha iyo magaranaysaa waxa weeyaan nolosha oo lagu seefgaraynayo weeyaan marka ciddii ka qayb qaadanaysa iyo ciddii hore ka qayb qaadatayba waanu u mahadnaqaynaa ilaahay miisaanka xasanaadka idinka kordhiyo cid wal oo kalena waxa weeyaan way u furan tahay isku-duwaha wasaaradda caafimaadka ee somalilan ee gobolka togdheer iyo agaasimaha isbitaalka weyn ee magaalada burco ayaa dhankooda waxay sharaxayaan muhiimadda ay qabaan ama ay u qabaan ee isbitaalka u leeyihiin urur maxay tolay muxsiniin islaamka ka mid ah ay ka soo abaabuleen oo ay maanta ku dhagax dhigeen in loo sameeyo cisbitaalka burco troma center troma centerku waxay muhiim u tahay gobolada bariga oo dhan cisbitaalka burcona waa cisbitaalka ugu baaxadda weyn leh gobolada bariga waxaana aad ugu bogaadinayaa maxay tolay ummadda islaamka ee hawshaa qabatay in ilaahay maxay tolay ugu bedelo manfac khayr leh waa aad baa looga faa'iidaysan doonaa markii hore qol keliya taa ayaan toromada ku haynay maantana waxaanu heli doonaa space ballaaran oo maxay tolay dadka dhaawacyadu soo gaadho ama emergency ee maxay tolay accidentsku ay ku dhacaan lagula tacaalo aad baan uga mahad celinayaa iwaada jaarati thank you iwaada jaarati inta halkan waxaan u joognaa inaan u mahad celinno hay-adda iwaada oo u dhisaysa cusbitaalka qaybta dhaawaca iyo daryeelkiisa oo markii hore ahaa qayb yar waxaan rajeynaa qaybtan lagu kordhinaya inay wax weyn ka tarto waxaa maanta inooma dhagax dhigay madaxweynihii qaranka ilaahay khayr ha siiye oo wakhtigiisii uu ku joogay gobolka qayb ka mida ku bixiyey sidii uu dhagax dhigi lahaa qoladana aad baan uga mahad celinaynaa shaqadaa wanaagsan ee ay cusbitaalka la qabanayaan iyaga iyo ciddii kaleba ee cusbitaalka wax la qabanaysa ama wax ku soo kordhinaysa waa soo dhowaynaynaa haatanna dhegaystayaal haddii aan eego wararkii ugu dambeeyey dhankaas iyo caalamka dowladda turkiga ayaa rajeynaysa in maamulka ama dowladda iraaq ay si rasmi ah u aqoonsato xisbiga shaqaalaha kurdiyiinta ee loo soo gaabay b k k inay yihiin argagixiso waxaa arrinka maanta shaaca ka qaaday diblomaasiga ugu sarreeya ee turkiga xakan fidan xilli uu shalay ku sugnaay caasimadda dalka iraaq ee bagdaad oo si rasmi ah markii ugu horreysay halkaasi xafiis looga furay oo diblomaasigan ku mateli doono dalka turkiga ugu dambeyntii dhanka caalamka haddii aan eego garoon diyaaradeed oo ku yaala magaalada latuquet ee waqooyiga dalka faransiiska ayaa dhowaan loogu magac dari doonaa boqoradii ingiriiska ee geeriyootay elizabeth two sida ay sheegeen mas-uuliyiinta magaaladaasi tallaabadan ayaa timid kadib markii cabsi la xiriirta arrintan loo diray boqortooyada lix maalmood kadib geeridii boqoradda ee sideedii bishii sagaalaad ee sanadkii hore lama shaacin taariikhda ama maalinta la qaban doono xafladda garoonkaasi magaca loogu bedelayo shacabka magaalada ayaa rajeynaya in magac cusub ee garoonka uu xoojin doono xiriirka magaaladaasi iyo u k islamarkaana uu soo jiidan doono dalxiisayaal badan oo ka socda dunida qeybaheeda kala duwan